Magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdalaah ayaa laga bilaabay ololaha diiwaangelinta gaadiidka. Diiwaangelinta gaadiidka ayaa waxa ay door muhiim ah ka qaadan doontaa aqoonsiga iyo habsami u socodka shaqada gaadiidleyda gobolka Awdal. Isku-duwaha wasaaradda gaadiidka gobolka Awdal, Kulmiye Maxamed Cismaan ayaa ka warbixiyey ololahan.
marka koowaad waxaa mahad leh wasiirka gaadiidka iyo horumarinta jidadka oo wareegtadiisa na soo gaadhay aanan dhaqan gelinay gobolka oo dhanna diiwaangelinta ay ka socoto si taloodkii lanoo aasteeyey si habsami leh u socdo maanta waxaan kormeer ku soo marnay shaqaalaha gaadiidka dowladda soo diiwaangelinayay siday howlahooga u wadaan wasaaradaha la diiwaangeliya haddii aan sheego wasaaradda caafimaadka wasaaradda maaliyadda wasaaradda waxbarashada wasaaradda deegaanka run ahaantii si habsami leh ayay shaqadii diiwaangelinta gaadiidka dowladdu gobolka hawdal uga socotaa waxaanan ku boorinayaa shaqaalaha diiwaangelinta gaadiidka wada inay shaqada sii wadaan waa markii ugu horreysay taariikhda inta abid somalilan ay jirto waa markii ugu horreysay gaadiidka dowladdu ay buugaag yeelanayaan aad iyo aad mahaddaasoo dhanna waxa iska leh xukuumadda cusub gaar ahaan waxaa khaas u leh wasiirka gaadiidka iyo horumarinta jidadka cabdicismaan ibraahim nuur afgaab wasiirka waxaan leenahay wareegtadaadii wasiir waan dhaqan gelinay gobolkii diiwaangelintu si fiican ba uga socotaa howluhu si habsami loo socdaan dhanka kale qaar ka mid ah mas-uuliyiintii ka qayb galay ololahanaha ayaa bogaadiyey ololaha ay wado wasaaradda gaadiidka somalilan marka labaad madaxda hirgelisay ee bilowday hawshan muddada la sugayey oo ah diiwaangelinta gaadiidka iyo gaadiidka dowladda iyo buuggooga oo muhiima oo macluumaad fara badan oo laga soo sheekeeyey leh faa'iido weynna ula qaranka iyo amniga iyo xag kastaba ciddii markaa fulisay oo madaxda dowladdu ugu horeyso madaxweyne ilaa madaxweyne ku-xigeen ilaa wasiirka wasaaradda gaadiidka ee bisha labaatankeegii annaga inagu soo gaadhay wareegtadu waanu sideedaanu u fulinaynaa madaxdii iga horreysay baana soo gabagabaysay waananu u idmannahay waxaan u mahadnaqayaa shaqaalaha oo si dardar leh u galay oo maanta wasaaraddii afar wasaaradood sida gudoomiyuu soo sheegay aan soo gabagabaynay wasaaradaha dambena aan ka howlgeli doonno haddii ilaahay nafta inoo daayo ku soo dhowaada xafiiskii cashuuraha beriga gobolka awdal idinkoo u socda kormeerka iyo dardargelinta samaynta gaadiidka dowladda ee buugga idinkoo u socda ku soo dhowaada baani leenahay waana soo dhowaynaynaa waananila shaqaynaynaa waanayni garab taagannahay diiwaangelinta laga bilaabay gobolka awdal ayaa socon doonta ilaa iyo laba isbuuc taasi oo lagu diiwaangelin doono gaadiidleyda ka howlgala gobolkaasi